duhur wanaagsan halkani waa raadiyaha dalsan kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka duhur
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo hambalyo u diray ciidanka booliska soomaaliyeed kadib sanad guuradii toddobaatan iyo sagaalaad
howlgalka ka socda gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo xoogaystiya go-aano adag oo laga soo saaray dagaalada la xiriira aanooyinka qabiil ee goboladaasi ka dhaco
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in laga hortegayo macluul ka dhacda dalka oo ay sababaan abaaraha ka jira soomaaliya
madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo soo saaray amaro ku socda siyaasiyiinta deegaanadaasi kasoo jeeda kadib sanad guradiisii afaraad oo xalow qabtay
eedeysanayaal loo heystay ka ganacsiga maandooriyaha deegaanada puntland oo xukun lagu riday maanta
iyo ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan etoobiya oo maanta laga saaray garoonka diyaaradaha magaalada doolow ee gobolka gedo
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isku soo noqod wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo talaadaah taariikhduna ay ku asteysan tahay labaatanka bisha labitobnaad sanada labada kun iyo labaylabaatanka u diyaargarooba warkii oo fidsan haddii aynu ku bilowno taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa hambalyo u diray booliiska oo u dabaaldegayo toddobaatan iyo sagaal guradiisi kasoo wareegta aasaaska ciidanka booliiska soomaaliya labaatanka diseembar sanad walba maanta oo kale ayaa loo dabaaldegaa xuska maalinta ciidanka booliska soomaaliyeed oo ku beegan toddobaatan iyo sagaal guuradii kasoo wareegta markii dhidhibada loo taagay ciidanka booliska soomaaliyeed labaatankii diseembar kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii soomaaliya ayaana sanad kasta laga xusaa ciidanka booliska soomaaliyeed aasaaskiisa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye guud ee jenaraal cabdi xasan xijaar ayaa hambalyo u diray ciidanka booliiska soomaaliyeed kadib maantii mar uu la hadlay warbaahinta
bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta oo taariikhdu tahay labaatankii bisha diseembar laba kun iyo labaiyo labaatanka oo ah toddobaatan iyo sagaal guuradii aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo la aasaasay kun iyo sagaal boqol afartan iyo saddexdii waxaan hambalyo iyo bogaadin u marinayaa hawada dhammaan sarreeyayaasha saraakiisha sare saraakiisha hoose kormeerayaasha alifleyda iyo debleyda iyo xaasaskooda anigoo ugu hambalyeynaya sanad guurada ay ku soo gaareen toddobaatan iyo sagaalaad iyo halgankii iyo waxqabadkii iyo taariikhdii booliisku lahaa anuu uga hambalyeynaya waxaan rabaa oo kale inaan u hambalyeeyo shacabka soomaaliyeed ugana mahad celiyo garab istaagidda uhiilinta la shaqaynta ay ciidanka booliiska soomaaliyeed ay la shaqeeyaan oo ay gacanta siiyaan waxaan shacabka soomaaliyeed meel kasta uu joogo isagana hambalyadaas oo kale ugu dirayaa si ay ula wadaagaan farxaddooda iyo muxuu ahaa ciidooda ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa barwaaqo horumar iyo balaare inay ku gaaraan ummadda soomaaliyeed iyo amni ay ku gaaraan sanadkan sanadkiisa ciidan ciideeda meelay joogaanba shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed oo gacanta ishaysta siday haddaba isu haystaan inay sanadkan sanadkiisa ay ku ciidaan farxad iyo barwaaqo iyo bashbosh
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in laga hortagayo macluusha ka dhacda dalka oo ay sababaan abaaraha ka jira soomaaliya cabdinaasir alcadaalah ayaa ka waramaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladiisu si gaar ah ay kaga hortegi doonto macluusha laga cabsi qabo inay ka dhacdo soomaaliya waxa uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in dadaallo badan oo ay sameeyeen ay ku guuleysteen inay ka hortagaan in dalka ay macluul ka dhacdo haatanna ay wadaan dadaallo xoogan oo ku aadan sidii ay kaga hortegi lahaayeen in dalka oo dhan ay ku dhufato xaalad macluul waa xaalad macluuleed oo aada u daran waxa uu si gaar ah u ammaanay ergeyga gaarka ah ee abaaraha u qaabilsan soomaaliya kaasi uu sheegay inuu shaqo wacan ka qabtay dhanka iyo sidii lagaga hortegi lahay in dalka ay ku dhufato xaalad macluul ah taasi oo aan kasoo kabsasho lahayna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri special envoyga waa shaqeeyey cabdiraxmaan cabdishakuur caalamka meel aan u tegin male madaxda khaliijka iyo kulli warqadaha ugu dhiibnay waa u geeyey kaalmada soomaaliya oo boqolkiiba toban iyo sideed maraysa ayuu wuxuu gaarsiiyey socodkiisa iyo wareegiisa ilaa boqolkiiba toddobaatan sideetan inay soo gaarto shaqadaas shaqo fiican oo la qabto waaye maanta in badan waa maqlayseen macluul macluul dowladdu may macluul ku dhawaaqdo dowladdu macluulaa dhacday may ku dhawaaqdo annagana in laga hortago macluusha ayaan rabnay maanta la joogo waa laga hortegay soomaaliya dhulka soomaaliya o dhan horta isku duruufo ma ah oo degaana qaarkood degaanada kale ka nugulaa jiro maanta dalka soomaaliya macluul kama jirto bishaan iyo bish ku xigtay bish kusoo xigtana kama jiri doonto ilaahay idankiisa raashin ayaa yaallo iyo dhaqaale dadka naftooda in lagu badbaadiyo loo keenay oo dad soomaaliyeed ay bixiyeen caalamkuna uu bixiyey lana gaarsiiyey fakhrigu hadduu qofno qof meel jooga yahay dagaalan u aadi lahaa waa la soo dagaalami lahaa wuu rasuulkeena caleyh isalaatu wasalaam caqabadda ugu weyn shabaabay ahayd ayadana xeeladaa loo helay
deegaano ka tirsan gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaa ka socda howlgal xoogan oo ay iska kaashanayaan ciidanka dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka islamarkaana bilooyinkii iyo toddobaadyadii ugu dambeeyay al-shabaab degmooyin iyo deegaano badan lagala wareegay maamulka hiirshabelle iyo maamulada goboladaasi oo iskaashanaya ayaa waxa ay soo saareen amaamiir la xiriirta sidii looga hortegi lahaa aanooyinka qabiil ee mararka qaar dagaalo la xiriira ee ka dhaca deegaanadaasi kaas oo ay sheegeen in uu saameynayo dagaalka xilligan dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hiirshabelle ayaa xusay in cid kasta oo ku dhaqaaqda tillaabo dagaal aana qabiil la xiriira islamarkaana dadka walaalaha halkaas si wada dega ay isku qoomaan in tillaabo deg dega dowladda iyo sidoo kale maamulka hiirshabelle ay ka qaadi doonaan waxa ay sheegeen in la xooji doono howlgallada ka socda deegaanada islamarkaana shacabka iyo sidoo kale maamulka waxay ugu baaqeen in loo loo istaago howlgalkaasi sidii deegaanada ka maqan gacanta maamulkaasi loo sii xoojin lahaa arrintaas haddaan diidnay yaanan raalli ku noqon cadowgii sidaas noo gelaayay oon xuduudu nagala dhexayn oon xoola nagala dhexayn oon diinu nagala dhexayn marka ayagaa diid diintaan ku abtirsanno ee islaamka ee ilaahay noogu deeqay qofka intay ka saaraan ay dilaayaan wax kasta ayagaa ka caasita dadka noocaasa haddaan aqbali jirna ooy nala joogi jireen ooy muddona xukumi jireen inaan maanta aqbali weyno kuwana inaan isxurayno nagu hoggaamiyey ee dhallinyaro leh ee waayeelleh ee siyaasi leh inaan aqbali weyno nasiib darrawa waxaan codsanaynaa oon codsanaynaa deeqda ilaahayna siiyey ee badleh ee berrileh ee webileh ee carro madowleh ee carro cadleh waana deeqdaa waana nugu filanta haddaan walaaltinimadeenna ilaashanno dadka annagaa ugu horumarayno waxaanu waa mandiqadan dadka jooga dadka soomaaliya ugu kartida badan ay ka mid yihiin nasiib daraso waxay noqotay talaxumo wax layidhaah talaxumo wax layidhaah war inaan talaxumada ka baxno caqligu taliyo waayeelku taliyo intaasaan codsanaynaa qofkii dhibaato noo keenaaya aan iska qabanno aan diidno in laysku keenna diro suuska mataqaanin waxaa la yidhaha baalka ilkaa madoobeeya maxaa la yidhaha suus suusku iligta dhexda kama gale wuxuu ka galaa labada ilkood meesha iska koraan meeshay iska qabsadaan uu ka galaa nimankaas waxay isku dayaayaan inay dad suus naqdaanoy labada il dadku meeshay iska galaan inay intay isku riixaan mid walba iligtaanna xagga u dilaan iligtaanna xagga u dilaan war arrintaas ma aqbalaynaa mar labaad inuu si toosa shabaab noo gumaystaan diidno ee inuu si dadban noo gumaysto ma aqbalaynaa waxaan rabaa inaan arrin yar idiin sheego reerkan culayska waa lagu yaqaan aan ka dhashay oo halkan dega horaaba looga mahmahay soo maaha daaha ay soo daaheen daahaa la jiray kii u dhalashada ahay waxaa la jiray suuska aan sheegayno kuwa soo duuli lahay ee cadowga gadaalka soo dili lahay aad hore ka soo racdayseen yaa waxaa isku diray nimankaan sheegayno waa ogtihiin adiga meeshaan degmada cadale bilaha la soo dhaafay konton qofood dad ku dhowaa ku dhintoo dhallinyaraha oo qorya leh kun ninna waa ku mashquusha oo qoryahooda wadata cadowgaasaa isku diray war ma aqbalaynaa inuu si dadban shabaab noo gumaysto inuu ibliisi dadban noo rarto ma aqbalaynaa derisnimadayna inaan xumayno ma aqbalaynaa war yaanan aqbalin war qaraabo yaanan aqbalin yaa arrintaas yaanala ka hoos bixin qof damiirkeedu fayaaw yahay ee oggol inay walaalkeed noloshu kala dhexayso ee colla noqoto ma jiro wax inta jiranna waxaan rabnaa inaan maaragtay jaalmajnuunka geyno oon iska wareejinno raalli ahaada xilliguna waa gaaban yahay warkana waa idinku dheeraynay aad iyo aadaan ugu faraxsannahay guud ahaan saasaa noo ballana
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa soo saaray amar ku socda siyaasiyiinta deegaanada maamulkaasi kadib sanad guuradiisa afaraad madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa xalay ka hadlay munaasabad ugu dabaaldegayay sanad guuradiisa afaraad madaxweyne laftagareen ayaa baaq u diray siyaasiyiinta kasoo jeedo deegaanada maamulkaasi oo ka dhexeeya xilligan khilaaf xoogan oo la xiriiro doorashooyinka ka dhacda waa doorashooyinka ka dhacay koonfur galbeed soomaaliya oo weliba lagu faano oo layidhaaha annagaa bixinay waana ku faa'iidnay haddana aan koonfur galbeed geyno si aan ugu faa'iidno aadana waa xuma badbaado koonfur galbeed wax la yidhaah ma jiraan badbaadada koonfur galbeed ninka rabo koonfur galbeed shabaab baa haystee ha ka badbaadiyo furantayuusan ka soo bixiyo beedhabo imaanaya idbski iyo maatadan intii joogta hal milyan iyo laba boqol oo kun oo qofaa baydhabo joogteen ayagaa badbaado u baahane shabaabay la rabaan in laga badbaadiye shabaab inta ka soo cararti qoriga hala soo dhaca fariisamaye war bannaanka u baxo shabaab ka badbaadi haddaa xil rabti tuulada ugu horraysa markaa qabatay noo soo noqo waxaan xilhaynaa dhan adan kuu dhiibaynaaye haddaan igu ragarta ma maantay yaa wixii aan hadda sheegayo oo dee broseskii dowladnimada iyo doorashadii la soo galay lagu daariyey oo dheereeyey oo nacaybkaad aragtay abuuray oo dee waqtigii loogu talagalay hata aanan dhicin hal sano iyo shan bilood zaa'id ah inay ku darsanto doorashada waxyaalaha sababeoge ninkii ka midka ahaa yaa ku faanaya wuxuu leeyahay shalay anaa keena waa lagu faa'iiday maxaa laga faa'iiday doorashada dib bay u dhacday toban magac baa la bixiyey midow musharaxaan nahay badbaadaan nahay nasiibaan nahay faynali doorashaa dhacday ayadoo la daalay dee maxaa soo kordhay hal sani shans biloodna wakhtigii baa kusii darsamay wixii ayaga ahaa magacyada ayaga ahaa in intana loo soo raro intana loo keeno maashaan magxaasi kama shaqaynayaan dadkan ayagaa dhibaataysan ayagaa xabsi ku jiro ayagaa go-doon ah maanta badbaadada ay u baahan yihiin iyo midowda ay u baahan yihiin waa la dagaalanka shabaabka iyo in argagixisadan gacan la iska siiyo garbaha la isqabsado ninkii damiir leh ninkii damiir leh oo wax garanayo maanta inuu toddoba boqol iyo konton kun oo qof oo qoys oo inta joogto oo tuulada ugu dhowkan ka soo baxay oo toban kilomitir tahay uu intuu qori la soo dhex fariisto guriga uu ku soo dhex dhuuntuu soo galo sarkaal hebel baa nahay kanaa nahay uu yidhaah ceeb alayg shalayna addaynuun ay ka soo tagtay ceeb alayg soomaalina maanta meesha ay marayso wixii ay haysatayna inay haysato wixii kalena ay hore u socdo sababta keenaysana tii hadda aan idiin sheegayo waa dalkan wuxuu u baahan yahay shabaab in laga badbaadiyo ninkii intaas wax ka badan wato sharciyadda iyo nidaamka iyo dowladnimada iyo garsoorka iyo cadaaladda aan hayno oo maamulka ah dadkan dhexdiisa laguma dhex dulminaayo cid kasta oo sharci darro ku dhex wadana tilaaba laga qaadaa waxaan u baahannahay oon soo dhaweynaynaa cid kasta oo wanaag ka shaqaynayso oo dib heshiisiin wato oo dib xoreyn wado oo nabadeyn wado oo wanaag wado cid kasta waa soo dhaweynaynaa wax kasta oo wada hadala ama nin kasta oo konsaan qabo oo reer koonfur galbeeda dee wuxuu rababa ha haado oo u baahan in la qanciyo waa aaminsanahay waa qancanaynaa waa la fariisanaynaa waa la hadlaynaa waa u sheegaynaa meesha ay ka raadinayaan kama jirto waa tilmaamaynaa weliba meeshay ka jirtaan u sheegaynaa cidnana ma dulminayn wixii intaas ka dheera dadka reer koonfur galbeed waxaan mar koowaad mar labaad mar saddexaad u sheegayaa horeyna u sheegay uguna baaqayaa inay ka shaqeeyaan waxaa la yidhaha geedka jinkaboodi booti maaha yuushamalaah
ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan ciidanka itoobiya ayaa laga saaray maanta garoonka diyaaradaha magaalada doolow ee gobolka gada ee soomaaliya waxaa isbeddel lagu sameeyey ciidankii itoobiya ee ka mid ah howlgalka midooda africa admis kuwaa oo ku sugnaa sanadiyadii lasoo dhaafay garoonka diyaaradaha degmada doolow ee soomaaliya gobolka gadow ciidamo fara badan oo kuwa itoobiya ah ayaa lagu wareejiyay garoonka doolow halka halka kuwii kalena dalkooda dib loogu celiyey kuwaas oo hore u jooga sanadiyadii lasoo dhaafay munaasabadda isbeddelka ciidamadan lagu sameynaya waxaa goobjoog ka ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gado iyo sidoo kale dowladda soomaaliya taliyaha nabadsugidda gobolka gado ee dhowaan u magacooday soomaaliya jenaraal xasan waa jenaraal jamaal xasan sarey taliyahaas ee nabadsugidda gobolka gado ayaa kaga mahad celiyey ciidamada itoobiya muddadii ay garoonka gacanta ku hayeen islamarkaana ay kala shaqeeyeen tilmaamay amniga gobolkaasi taliyaha ayaa waxa uu sheegay inay ciidanka itoobiya wada shaqeyn wanaagsan ay yeela doonaan islamarkaana guud ahaanba gobolka amnigiisa si wadajira looga shaqeyn doono iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab degmada doolow ee gobolka gado waxaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn looga dareemaya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed kadib markii halkaasi ay tageen wasiirka hore ee amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan iyo senatar fartaag oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaana deegaanadaasi ku matelo baarlamaanka soomaaliya
eedeysanayaal loo heystay ka ganacsiga maandooriyaha ayaa xukun lagu riday maxkamadda ciidamada puntland ee puntland u qaabilsan gobolka sool iyo nugaal ayaa xukun ku riday eedeysanayaal loo soo xiray waa inay ka ganacsadaan maandooriyaha kuwaasi oo horey ay ciidanka ammaanku gacanta ugu soo dhigeen maxkamadda oo maanta xukun rasmi ah kasoo saartay kiiska askar ku eedeysanaa ka ganacsiga qamriga ayaa ku riday xukun kala duwan shaqsiyaadka eedeysanayaasha ah ayaa waxaa ka mid ahaa rag ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland oo ka baxsad ku maqnaa kadib markii gaariga lagu qabtay waxaana maxkamadu ay sheegtay inay ka ganacsanayeen maandooriyaha qamriga waxaana sidoo kale maxkamada la horkeenay gaari nooha ah oo ay ku raran yihiin konton iyo afar dhalo oo qamri ah taasi oo ciidamada ammaanka ay soo qabteen xili la doonayay in la isaga kala gudbiyo deegaanada maamulka puntland maxkamadda ciidamada ayaa min shan sano oo xabsi ah iyo waa laba kun oo ganaax ah ku xukuntay dhammaan eedeysanayaasha maqan waxaana ay sheegtay in xukunkoodu ka bilaaban doono maalinta la qabto sidoo kale gaariga qamriga lagu soo qabtay waxa ay maxkamaddu ku xukuntay dowlad goboleedka puntland waxaana la wareegaya maamulka halka dhalooyinka qamriga la burburiyey deegaanada dowlad goboleedka puntland inta badan waxaa lagu soo qabtaa ganacsato iyo mas-uuliyiin kulug leh ka ganacsiga maandooriyaha iyadoo ciidanka ammaanka howlgallo qorsheysan oo ay ka fuliyeen ay kusoo qabteen qamri aada u fara badan oo la doonayay in deegaanada maamulkaasi la isaga kala gudbiyo
guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabanaynaa warkii duhur ee raadiyo dalsa maalinimada aad ka dhegaysanayseen mid lamid intaa kulmi doona nabadgelyo
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan